kule waxaan wanagsan dhegeysta meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda beerluula qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dhalinyaro ku nool beledweyne oo dhismo ku bilaabay waddo ku taalla beledweyne qoysas danyar ah oo deeq raashiin ah loogu qeybiyey magaalada kismaayo kulan looga hadlayay qorshaha nabadda oo lagu qabtay dhuusamareeb mashruuc horumarineed oo laga dhagax dhigay degmada salaxley dibadda waxaad ku maqli doontaan muhaajiriin ku dhimatay doon ku qallibantay xeebaha tunuusiya waa saddex iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun shan iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii oo kooban kusoo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan waxaan idiila socodsiinaya anigoo cabdiqaadir cumar ibraahim nadaara aan ku bilaabay dhalinyaro ku nool beledweyne ayaa dhismo ku bilaabay waddo ku taalla magaalada xawluul aadan xuseen ayaa warbixintaas soo jeedinaysa
dhalinyarada xaafada kuushin gaar ahaan laanta xidigta ayaa dhismo ku wada wadada marta dhabarka dambe ee isbitaalka weyn taasoo ay dhibaato badan ku qabeen bulshada xaafadda wadadan ayaa ahayd mid ay fadhiyaan biyo wasaq ah taasoo aan u wanaagsanayn caafimaadka bulshada isxaaq salaad maxamed oo kamid a dhalinyarada dhismaha ka wada wadadan ayaa ka waramaya dhismaheeda isagoo sheegay inay qorsheynayaan in ay dhisaan wadooyin kale oo sidan ah wadadaas micnaha waxay ahayd marin micnaha aada u dhib badan aniga waxaa waaye horta hawsha bilowgeeda haddii aan ku faahfaahiyo waxaan deganahay xaafadda anigoo ah nin dhalinyaro ah ayaa maritaankeeda ku dhib qabay bal micnaha hooyooyinka meesha maraayo iyo caruurta iyo waayiilada ayagana micnaha inay iga sii daran yihiin ayaan qiyaasay weliba meeshan waxaa ku taalo xarun caafimaad oo weyn isbitaalka weyn ayay dhabarkiisa ay tahay marka waa meel micnaha marinkiisa ay muhiim u tahay bulshada haddana dhibaato aada u fara badan ay ka muuqato waa meel dhiiqa ah waa meel micnaha wasaqda iyo micnaha qashimaan xitaa ay dhigeen dad micnaha aan ka naxaynin bulshada ayaa micnaha barnaamijkaas dhibaato badan u geysta ayagane walaalay barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij isxilqaam ah barnaamij isku day ah haddana guulaystay alxamdulilaah ilaah baan ugu mahad celinaynaa mar labaad waxaan ugu mahad celinaynaa bulshadii ka qayb qaadatay xaafadda deganeed barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij micnaha u baahnaa dadaal in la geliyo ka isxaaq ahaan aniga connectiga meesha ayaan ahay dadka micnaha bulshada iyo wixii ka qayb qaato dhaninka isku xiray ee wacyigelinaya ayaan ahaa waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan wixii ayagoo isku duuban ee ka qayb qaatay barnaamijkan xawo adigana waa kaaga mahad celinayaa idaacaddaada iyo adigaba waa idin kaga mahad celinayaa waxaa u adeegtaa bulshada maalin walba waxaa jeceshahay in bulshada horumarkeeda iyo nolosheeda ay ka shaqayso adigana micnaha horumarkaas oo kale ayaad gaaraysaa bulshada waxaan ku dhiirigelinaa xumaanta dadka iskugu kaalmeeyo waa inay iska dhaafaan ee wanaag iskugu kaalmeeyaan sababtoo ah wanaag waa midna nala faray ah kuntum ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani ilmunkar war xumaanta iska reeba wanaagana isfara nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaana dhahay annagana waddadaas ayaan maraynaa waxaan leenahay wax kastoo wanaagsan caqabad ayay leeyihiin waxaa lagu leeyahay barnaamijkan qandaraas ay waaye hay-ada ayaa wato barnaamij noocaas ah dadka waxay u barteen meel micnaha qandaraas in lagu qabto moogiye ayaga inay isku tashi wax ku qabsadaan micnaha way ka dhimatay damiirkaas wuu dhintay waxaan jecelnahay damiirkaas inaan soo noolayno micnaha shaqeeyo waxaan leenahay bulshada gurub gurub noqda xaafad xaafad noqda isku tashta qofka markii micnaha oo si isku tashta ayuu micno yeeshaa oo dadnimo yeeshaa
ka guddi ahaan isxaaq ka waran ma wadadan bisaa idiin qorshihiina yahay mise waxaa idiin qorshaysan in wadooyin kuwaanoo kaleentaa aad sii dhistaan inta aan nool nahay naf nagu jirto meel xun haddii aan aragno waxaan jecelnahay inaan ka shaqayno oo u bedelno wanaag waayo waxaa waaye qofkuma intuu nool yahay ayuu micnaha adduunka uu leeyahay qorshaheynana way badan yihiin insha allah wayna ka shaqayn doonaa inta adduu ilaa ilaa wixii micnaha
wadooyinka muhiimka ee magaalada beledweyn ayaa muddo dheer helin wax dayactira taasoo ay maristeeda ay dhibaato ku qabaan bulshada magaalada xarunta gargaarka iyo howlaha bani-aadanimada ee boqor salmaan ayaa deeq gaarsiisay laba kun saddex boqol afartan shan qoys oo ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada kismaayo deeqdan ayaa isugu jirtay dhar teendhooyin maacuun layrar iyo agab kale gudoomiyaha hay-adda barakacayaasha jubbaland mudane cali aadan cali ayaa ka warbixiyey waxaan maanta meesha u joognaa qaybinta alaab isugu jirta maacuun iyo dhar iyo teendhooyin oo ay noogu deeqday boqortooyada sacuudi arabiya waa king salman humanitarian aid and relief center ayaa noogu deeqay waxaana loo soo mariyey wasaaraddeena gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka jubbaland waxaa loogu talagelay dadka barakacayaasha gaar ahaan dadka ku nool gudaha magaalada kismaayo alaabtan oo isugu dhex jirta teendhooyin maacuun iyo dhar waxay gaaraysaa laba kun saddex boqol iyo afartan qoys baa loogu talagelay waana dadka loogu talagalay waa dadka hadda hadda la yeerinaya halkaa bannaanka safan waaye marka sidaa darteed waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan intii hawshaan soo fududaysay gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa alla ka soke hay-addii lahahdo tadaamun oo naloo soo dhexmariyey oo bartner la'ah king salman humanitarian aid and relief center la'ah bartner iyo wasaaradda gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka jubbaland aad bay u mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa qoysaska ka faa'iidaysan doona alaabtan inay wax weyn tari doonto runtii teendhooyinka baahi gaar baa noo haysay waa toddobaatan teendhaan u malaynayaa waynugu yeeryihiin run ahaantii waa waad garanaysaan dadka barakacyaasha meelaha ay ku nool yihiin bacihii qorraxa ka cuntay teendhooyinkan marka annaga waxay nooga dhigan yihiin guri bay u dhigmaan guri bay u dhigmaan xagga barakacyaasha marka la eego waxaan isleenahay marka intaa waxay nala tahay annaga waa dhibic bad lagu seeray runtii waa wax faa'iido badan laakiin way noogu yeeryihiin deeqdan ayaa ku soo aaday xilli baahi badan loo qabay waxaana jira qoysas kale oo u baahan deeqdan mid la mid ah kulan looga hadlaya qorshaha nabadda ayaa lagu qabtay dhuusamareeb sahar ibraahim dhicisow ayaa la diyaar warbixintan
kulan wacyigelinaha ay soo qaban qaabisay xarunta qaran ee tubsan ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud kulankan ayaa diiradda lagu saarayay qorshaha nabad dhiska iyo isu soo dhowaanshaha bulshada kulankan waxaa ka qayb galay culamaa udiin odayaal dhaqameed waxgaradka bulshada dhuusamareeb gudoomiyaha gobolka galguduud iyo xubno ka socday xarunta qaran ee tubsan axmed salaad oo ah madaxa xafiiska tubsan ee gobolka galguduud ayaa ka warbixiyey muhiimada kulankan munaasabadan dooda ciwaankeedu halkan yaallo waa wacyigelin waxyaabaha hadda ciwaankan oo kale ugu yimid waxay tahay ama mawduucan hadda la falanqeynayo bulsho wacyigashan ayaa xagjirka ka hortegi karta marka nabadda iyo barwaaqada maanta magaaladaas ka muuqata gudoomiyaha gobolka galguduud cilmi cali cabdi ayaa ka warbixiyey muhiimada nabadda ay bulshada u leedahay nabad marka la helo ayaa horumar imaan karaa isjacayl imaan karaa wax walbay ka farcamayaan marka waxa weeye nabadaasi sidee lagu heli karaa nabadda horsiida ilaahay subxaan qaadi lahaa inuu qofku u garto weye laakiin dadaal baana la faray hadda waxyaalaha lagu helo waxaa ka mid ah waa dowladnimada xilli casriyan gaarnay marka hore dowladnimo jirin qabaa'ilka madax ahaa dadku waa isnimo gelin jiren laakiin markii dowladnimo loo soo wareegay nabadda horta waxaa waajibku waa iska leh ilaalinteeda waa dowladnimada heshiiska dowladnimada hadduu hagaago oo siyaasadda laga heshiiyo nabada imaanaysa labadii qabiil ayuusan nacayn haddii siyaasaddii hallawdo siyaasaddii waxay dhalinaysaa in wax qarrimaan oo waxyaalaha aragno weeye kulamada noocan oo kale ayaa bulshada door muhiima ku leh maadaama ay tahay in laga wacyigeliyo bulshada sida ay u heli lahaayeen nabad waarta
mashaariic horumarineed ayaa laga dhagax dhigay degmada salaxley warbixintan waxaa la diyaaray cumar yuusuf aadan
xildhibaan cabdinaasir yuusuf cismaan qodax oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa laba mashruuc oo horumarineed ka dhagax dhigay deegaanada ina guuxaah iyo qool bullaaleh ee degmada salaxley mashaariicdan ayaa waxaa fulinaya oo maalgeliya xildhibaan qodax waxaana munaasabadii dhagaxdhigga mashaariicdan ka qaybgalay maayeerka degmada salaxley maxamed cabdi haariye waxgarad odayaal iyo dhalinyaro xildhibaan cabdinaasir yuusuf cismaan qodax ayaa ballan qaaday in uu wax ka qaban doono sida ugu dhaqsiyaha badan baahiyaha kale ee deegaanka waxaa halkan aan wadnaa oo degmada salaxley gaar ahaan ina guuxaa iyo magaalada aynu joogno qoolbuladaba laba mashruuc baan wadnaa mid waa soo dhagax dhignay oo iskuulkayna guuxaa oo ardayda iyo galaashadu kala badan yihiin baan waxaan ku soo kordhin laba galaas maantana waxaan idin wadaa waa gurigii martida ee hoyga magaalada qoolbulalla haddii la yidhaahdo oo indhax dhigan marka degmada silaax laga re laga yimaado waa hoygii koowaad ee ay magaaladu yeelato degmaduna ay yeelatay labaad bay noqon doonta haddii la yidhaahdo ama intaa baahida ay la wadaageen waxay ahayd iskuulkaa waxaan u baahannahay in wax naloogu kordhiyo galaashada maadaama nagu yaryaryihin marka maalinkaa waxaan u ballan qaaday dawaa jooga maan filaya odayaashii intay joogaane inta aanu sanadku dhammaan haddii alla idhaahdo inaan labadaa galaas ku kordhin doono ilaahaydinkii maantana waxaan idiin wadnaa labadii galaas ilaahaydinkii walayaal mashaariicahana ay wadno dawlad kama soo qaadin laakiin marka laga tegi waayo shalay maaha daraatoole markii aan midiyaha soo geliyo waxaan imanaynaa dhagaxdhigaasaan dheex dhigaynaa waxay la soo hadlay maayirka magaalada hargeysa cabdikariid axmed mooge oo markaa adisaba ku sugnaa maayirka wuxuu la wadaagay xildhibaan waa mahadsantay mashaariicda awoodada waan arkay ina guuxaana aniga xil gooniya iga saaran buu yidhi oo aad bale aad meel laiga soo dhaweeyey bahay waxaad farin iga gaadhsiisaa aniguna labadaa qol waan kaala qayb qaadanayaa reer ina guuxaa iga gaadhsii farintaas maayirka degmada salaxley maxamed cabdi haariye iyo waxgaradkii kale ee ka qayb galay ayaa ka mahad celiyey mashaariicdan balaaladuu hogaaminaya xildhibaanku xildhibaan cabdinaasir qodax uu hogaaminaya waxaan kusoo dhaweynaa anoo ku hadlaya magacayna guuxaa waxaan kusoo dhaweeya aada iyo aad baanu u soo dhaweynaa marka labaad ninkii weydiistay labada qol anuu ahaa oo ah guddoomiye waaweynta waxbarashada waan ka guddoontay xildhibaanka waan ka guddontay ana weydiistay markii hore aad waxaa weeye marka ugu horreysa horta xildhibaankan xildhibaanada la mid maaha waxa weeye xildhibaan intaanu xildhibaan dooranaynay intaasoo dhowr sanfakaasoo loo somalilan ay dhisnay aynu xildhibaan dooranay waa xildhibaanka lagu soo noqdayba isagaanu hayna isagoo isagoo ka warhaya meel kasta ku doortay iyo midaan dooranba ilaa hawd ilaa waqooyi ka amaanu istaagin ma jiro olo baaridiisa hore maxaa qabtaan markaa isaga aad iyo aad waxaa noo noola mid yahay oonu cid aan la miisaamaynaa ma jira cabdinaasir waxqabadkaa insha allahu noo qabtay waa ugu mahadnaqaynaa waana loo hayaa qof waxqabad qabtayna cidima odhanayso maxaa loo qabtay
dee waxaan leenahay xildhibaan halkaa ka sii wad insha allah bidmillahi karim dadkaaguna waa ay ku og yihiin waxqabadka aad mar walba la garab taagan tahay insha allah bidmillahi karim madax waa noo wakiil maanta waa annaga waa noo xildhibaan waxqabadku soo gelinayo qoolbuulale ama degmooyinka kalena de waa waxtar ta dambana waa ku dhisaynaa xildhibaanka waxaan leeyahay qodax waxaad siday walaal waanu kaa guddoonnay wixii horena waanu kaa guddoonnay waxaan iminkana waanu kaa guddoonnay halkaa laga cabayo fuusada lagaga soo riixi jiray balliga laaidhankan baxaya magaalada ma lahaan jirin xildhibaankeenaa qabtay iminkana isagaa xildhibaanata gadaalkiina waataynu isugu nimi aynu shirka ku doornay ka dambana inaynu ku dooranno marka horta reer qolbalow saasoo la soconaysaa
maantana xildhibaanku halkaa uu dhagax dhigayo waynu ka guddoonnay injineerka injineerada dowladda hoosena way socdaan waanu ku mahadsan yahay xildhibaanku insha allah injineerkuna wuu istaagi doonaa si aan maabka aan samaynayno iyo aanay iskugu qaldamin maxay ahayd toy hadhowta aanay iskaga hor imaano meel waddaa si kastaba mashaariicdan ayaa qayb ka qaadan doonto horumarka deegaanada laga dhagax dhigay
halka warkaasi kala socoteen wariyadii beerla dhegeysta waxayno harsan qodobkii dibadda markan waxaa kusoo dhawaataan xubinta sarifkii suuqyada warka subaxnimo
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka ee suuqyada xubinta waxaan kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiyo moobeelada shaashada ee sigistan raameyd ayaa la iibiyaa boqol afartan iyo shan raanfo horgeysan ah waxaa la iibiyaa boqol shan iyo labaatan e zero five raanfoor ayaa la iibiyaa boqol iyo labaatan e zero five s raanfoor ayaa la iibiyaa boqol iyo sideetan e seventeen raanfoor ayaa la iibiyaa boqol afartan iyo shan raam sigiskiisana waxaa la iibiyaa boqol konton iyo shan ee soddon iyo lix raam eed ayaa la iibiyaa laba boqol lix waageynta xubinta
markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ciyaarihii dhacay haddii aanu eegno tartanka champions league liverpool ayaa shan iyo hal uga adkaatay interactive frankfort juventus guuldara ayay kala kulantay real madrid sidoo kale ciyaarta real madrid iyo juventus hal iyo waxba ayay ku dhammaatay oo real ayaa ku badisay waxaa wada ciyaaray tottenham hosba iyo monaco barajo guul la-aan ayay ciyaartooda ku dhammaatay chelsena shan iyo hal ay ugu badisay ayax xubintiina wageynta intaas aanu ku dhaafno xubinta ciyaaraha markana qodobka dibadda ku dhowaad afartan qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen xeebaha dalka tunuusiya kadib markii ay go-doontay dooni ay saarneeda dhowr ruux oo muhaajiriina kuwaasi oo markaasi halka ku geeriyooday sida warbixinada dowladdu ay sheegayaan dadka doontaasi saarnaa ayaa lagu sheegay in intooda badan ay kasoo jeedeen wadanka saxaraha ka hooseeya wadamada saxaraha ka hooseeya arrintan ayaa kusoo beegmaysa xili muddooyinkii lasoo dhaafay ay sii kordhayeen tirada doonyaha ay waxyeeladu soo gaareyso ee u jihaysan dhinaca talyaaniga intaasna dhegeystayaal waxaa igeeg warka subaxnimo